بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرنا وإن ودني قصة آدم عليه السلام مبحث كي تمنات بأن وجود بيي مبحث كاني والمبحث alxaadi cashar waa mabxadka koob iyo tobnaad weeye waxaanunu kaga jawaabaynaa oo aynu kaga hadlaynaa qodobka odhanaya maa libaasu aadam wa xawaa fi ljanna dharkii aadam iyo xawaa calayhim assalaam ilaahay ku asturay oo waxa weeye ay qabeen muxuu ahaa ma laynoo sheegay noociisa maxaase la ina yiri allah subxaanah wa tacaala wuxuu inagu yidhi aayadda qur-aanka fi suurati acraaf yaa bani aadama laa yaftinannakum ashaydaanu kama akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihima inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum allah aayaddaa wuxuu inoogu inoogu sheegay oo lainooga digay ibliis yuu ida fitnayn baa leeyay oo adduunka inta aad joogtaan ila ibliis waa dhaartay fa bicizatika la oqoyanahum ajmaciin dhaar buu maray inuu dhuminayo bilow aadniga haddaba yaan ibliis ida fidnayn baa la yidhi oo sidii labadiinnii waalid oo aabbihii hooyo waa aadam iyo xawaa siduu u galay yuuna idii gelin laa yaftinannakum ashaydaanu kamaa akhraja abaweykum min aljanna siduu jannada uga soo saaray waalidkiin labadiinni waalid siduu jannada uga soo saaray abaweyn aabbaha iyo hooyada la yidhaahda siduu jannada uga soo saaray oo u fidneeyey yuu idii fidnaynin oo macsiida gelinin oo ilaahayda ka fogaynin yansicu canhumaa libaasahumaa halkaan way macal shaahidku maxay tahay dariiqeebuu u maray inuu jannada ka soo saaro yansicu canhumaa libaasahumaa dharkoodii buu ka siibay wuxuu ka siibayey dharkoodii wuxuu ku dadaalay inuu dharkii ilaahay ku asturay oo cawradooda ku qariyey inuu ka siibo oo mar hadday cisyaan ku dhacaan oo ilaahay caasiyaan oo khadiicadii ku dhacaan cawradoodaa muuqanaysa yanzicu canhumaa libaasahuma liyuriyahumaa saw'aatihima si uu u tuso cawradooda oo markaas ay dembi dembiilayaal noqdaan oo dembi ugu dhacaan ayuu saa u sameeyey haddana wuxa uu yidhi allah inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu isagu waa idin arkayaa isaga iyo dadkiisuba idinku laakiin ma arkaysaan haddaba ka digtoonaada wey idan aayaddaa waxay sheegtay nebiyullaahi aadam iyo xawaa inay dhar qabeen dharkaasi marka muxuu ahaa waalcilmu cinda allah ilaah baa garanaya dharkaasi kuu ahaa laakiin allah wuu asturay wuu cawradoodu qariyey halkaa geedna waa laga nahyey fadallaahumaa biguruur ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala fadallaahumaa biguruur falama daaqa ashajara badat lahumaa saw'aatuhumaa wa dafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi aljanna mar alla markii ay geedkii cuneen guruur buu horta tuso waa khiyaamay waa inagii nidhi tasyiin iyo geedkiibuu u qurxiyey kabacdi marka markay geedkii cuneen oo dhadhamiyeen fa akalaa minhaa fabadat lahumaa saw'aatuhumaa cawradoodii baa u muuqatay marka waxa weeye waa markaa waa naxay aadam waa qajilay waxa uu noqday qof dembi galay oo ceeboobay oo waxa weye wixii ilaahay ka nahayey ku dhacay ayuu noqday cawradiisiina bannaankay timid idan markaasuu cararay oo uu ay sameeyeen isaga iyo xawaaba inay isku dhadhajiyaan wadafiqaa yaksifaana calayhimaa min waraqi aljanna caleemihii geedaha jannada waraqa waa geedka calentiisa waraqa la yidhahda ayay soo goostaan isku dhedhejiyaan oo ay dabceen dhar ka dhigtaan mana noqonayso waayo allah subxaana wa tacaala dhar ayuu allah waxa weeye macnawiya oo allah subxaana wa tacaala og yahay noocuu yahay ayaa ilaahay ku asturay marka mar alle markay geedkii cuneen ayay waxa weeye dhibaatadaasi ku dhacday kabacdi marka xadiid baa ishaaraya oo intaynu horta xadiidka u gudbin marka dharkaa ay qabeen ma macnawi buu ahaa mise xisi buu ahaa ilaah baa garanaya waayo jannadaba markii hadhow la galo dhar baa la xiranaya laakiin ilaahay meelo badan wuxuu inoo sheegay dharka la xiranaya inuu xariir yahay min sundusin wa istabraqin waxa weeye waxullu asaawira in la labisanayo oo la isqurxinayo oo dhar la xiranayo oo xariir la xiranaya ilahay inoo sheeg idan marka inay dharkaa jannada ahaydna waa dhici kartaa oo waxa weeye ilaahay uu siiyey inay si kaloo macnawiya inagu aynu garanaynin ilaahay u asturayna waa dhici kartaa laakiin laynooma sheegin oo laynama odhan dharkaasi nooca iyo noocaas u ah laakiin libaas buu ahaa baa lii libaas ayuu ahaa libaasna waxaa la yidhahdaa wixii adiga ku qariya ayaa la yidhahdaa sababtaa sidaa daraaddeed ba allah subxaana wa tacaala habeenka wuxuu ku tilmaamay libaas wajacalna alleyla libaasan marka libaasku waa wixii adiga ku asturoo dhan dumarka iyo ragga ceebtooda markay qarinayaan oo is asturayaan hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna lii idan libaas waa wixii ku astura ama xisi ha kuu asturo oo dhar aaxirita ha noqdo ama macnawi ha kuu asturo oo sharaftaada iyo qiimahaaga ha asturo oo ceebtaada ha qariye marka ilaah baa garanaya noocuu ahaa xadiid baa jira marka imaamu xaakim uu warinayo fi lmustadrag wasaxaxahu calaa shardi shaykhayn wawaafaqahu dahabiy waa xadiid saxiixa waxa uu leeyahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina aadama kaana rajulan duwaalan wuxuu ahaa aadam calayhi salaam nin aad u dheer buu ahaa kaannahu nakhlatu saxuuq waxaad mooddaa inuu ahaa timirta dheer dheer asaxuuq wa addawiil geedka timirta oo dheer oo kor u baxa ayaa la yidhahdaa saxuuq macnaa ay adwiil geedaha timirta oo dheerdheer waayo geedka timirtu marka hore kor buu u baxaa jiridiisu waa dheer tahay kor buu ka laamaha ka yeeshaa marka wuxuu ahaa baad moodaa buu yidhi geed timira oo dheer buu ahaa wanagii xadiidkii hore u soo marnay inuu ahaa lixdan dhudhun inuu lixdan dhudhun ahaa wanagii soo marnay kaanahu shajaratu saxuuq ayuu ahaa wuxuu yidhi nebigu kathiiru shacri ra'si timihiisa timo badan buu lahaa oo waxa weeye timihiisa aad u badnaa kabacdi marka wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mar alla markuu falama irtakaba alkhadii'a markuu khadai ku dhacay oo waxa weeye maaragtay uu geedkii cunay badat cawratuhu cawradiisi waa u muuqatay wa kaana laa yaraa cawratahu min qabl marka hore ma u arki jirin cawradiisa haawana saasoo kale ahayd ilaahay ba asturay ma ay arkayn cawradooda kabacdi marka mar alle markay geedkii dhadhamiyeen ayaa cawradooda u muuqatay waxa uu yidhi marka nabiga calayhi salaatu salaam fa haraba aadam wuu cararay aadam calayhi salaam wuxuu gudagala inuu cararayo oo jannada dhexdeedii ku cararayo fa amsakad waxaa qabatay markaa fa tacallaqat waxaa ku dhegtay shajaratun ilaahay baa geed amar siiyey qabaa la yidhi aadam muxuu la cararay geed uu agmarayey baa qabtay qaabkeebuu u qabtay nooceebuu u qabtay midna ma garanayno laakiin geed baa ku dhegay fa qaala aadam arsilinii sii deh geedkiibuu la had fa qaalat waxay tidhi lastu bimursalatika kuma sii daynayo ma ku sii daynaya bay tiri waayo amar baa ilaahay siiyey qabaal yidhi ma sii dayn ka dho halkaa markay arrintii marayso ayaa ilaahay aadam la hadlay wanaadaahu rabbuhu buu yidhi nabiga calayhi salatu salaam ilaahay baa u dhawaaqay yaa aadamu atanfir aminii tanfur ma anigaad iga cararaysa ayaa la yidhi aadamow anigii shala ku abuuray oo gacanteeda kugu abuuray oo ku ahaysiiyey oo nafta kugu afuufay miyaad iga cararaysaa xaggee iiga fakanaysa jannadaaso anuu kuma dejin qaala aadam waxa uu yidhi hunaa ayay ku kala bedellaanayaan aadam iyo ibliis hadday caddaanaysaa aadam iyo ibliis meesha ay ku kala baxayaan aadam wuxuu yidhi markaa khadaisiibuu ictiraafay waxa uu yidhi rab yaa rabbi istaxyaytuka waan kaa xishooday kaa carari mayo laakiin xishood waan kaa xishooday waxa weeye irtakabtu lkhadii'a khad'a baan ku dhacay waan gefay waxa weeye marka waa waa kaa xishooday macnaha qofka markaad dembi ka geshid waad ka qajilaysaa wejiga ma siin kartid marka sidaa daraaddeed ayuu aadam waa xishooday calayhi salaam wuxuu la cararayay marka waa xishood iyo qajil uu qajilay ee ma aha inuu isleeyahay ilaahay ka fako halkaa ayuu aadam marka calayhi salaam allah markaa kabacdi oo ka toobad aqbalaya oo qodobka dambeaynu kaga hadlaynaa toobadda in laga aqbalay oo waxa uu toobad keenayo laakiin ibliis isagu markii halkaa uu amarka diiday muran buu la soo istaagay iyo dood ma oran ilahay uu dambi dhaaf mana toobad keenina dood buu la soo istaagay laakiin aadam calayhi salaam ilaahay waan xishooday buu yidhi xishood baa ii geeyey inaan cararo meel gaari mayo oo waxa weye markaasuu isdhiibay markaasaa allah subxaana wa tacaala u dembi dhaafaya oo waxa weeye dunuubtiisii khadi'iisii loo dhaafaya halkaa marka waxaa inooga caddaaday oo aynu qodobkaas aynu kaga hadlaynaa oo aynu kaga jawaabnay haddii la isweydiiyo maa libaasu aadam wa xawaa fi ljanna waxaan leenahay alcilmu cinda allah ilaahay baa garanaya laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay inay dhar qabeen dharka ay qabeenna ilaah baa garanaya nebiguna wuxuu inoo sheegay inay waxa weeye cawradooda arki jirin waxa weeye ilaa ay geedkii cuneen markay geedkii cunaanna cawradoodii bay arkeen kabacdina markaas ayay waxa weeye jannada waa laga soo saarayaa oo kabacdi markaas waynu imaan doonaa in jannada markaa laga saaray markii laga toobad aqbalay kabacdi in la yidhi jannada ka baxa marka qodobkaas intaasaynu kaga gudbaynaa waa arrin cilmi gheyba marka dharkaa ma faarfaarayno ma odhanayno saasuu ahaa iyo saasuu ahaa toonna walcilmu cinda allah baan leenahay laakiin way astuurnaayeeno dhar bay qabeen sababtana ibliis baa lahaa oo ibliis baa ka shaqeeyey inuu ka saaro arrintaas waxa weeye ku dadaalay weeye wallahu aclam